أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada qudoorka roon warkeena subaxnimo in ka badan toban askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa bakhtiyo iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya askarta dowladda xabashida etoobiya ayaa boob xooggan u geysay gaadiid u rarnaa soomaalida ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya maxkamadda sare ee dowladda saleebiyadda kenya ayaa diiday in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii dalkaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo beesha gaaljaceyl ayaa soo gebagaboobay iyadoona go'aano laga soo saaray kulankaas dowladda riddada masar ayaa shaacisay in ciidamadeedu ay u dirayso dalka soomaaliya xilli dowladaha atimis ay diidan yihiin in askarta masar lagu soo biiriyo duulaanka maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaas wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ayaa si dardar leh uga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe intaasi waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subaxnimo iminkana ku soo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya in ka badan toban askari oo isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa bakhti iyo dhaawacyo ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose iyo weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo haya walaalka yaasir maxmed waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaalo culus oo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta burundi iyo murtadiinta ku dhex maray deegaanka yaaqle ee hoostaga duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladan oo saddex jeer lagu jebiyey cadowga allah ayaa waxaa jira khasaaro bakhtiya dhaawac ah oo kufaarta burundi iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi ku bakhtisay saddex askari oo kufaarta burundi ah waxaana ku dhaawacmay saddex kale oo isla gaalada burundiiska ah sidoo kale waxaa dagaaladaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah saddex kalena waa lagu dhaawacay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada awdhiigle oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid waxaana dagaaladaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladana ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe bakool iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli maalmihii lasoo dhaafay uu sii kordhayey dhiigbaxa xooggan ee ku socda cadowga allah ee dullaanka shareecla darirka ah ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasiir askarta dowladda xabashida etoobiya ayaa boob xooggan u geysay gaadiid u rarnaa soomaalida ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan shacabka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira ayaa weli la kulmaya gabadfallan lixaad leh uga imaanaya dowladda xabashida etoobiya wararka ka imaanaya soomaali galbeed ayaa sheegaya in ciidamada xabashida ay xoog kula wareegeen boqolaal gaadiid ah oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed milkiilayaasha hantida la dhacay oo warbaahinta kula hadlay magaalada jigjiga ayaa sheegay in ciidamada xabashida ee loo yaqaan jibriga ay dhaceen in ka badan laba boqol oo gaadiid ah saddex reer bambiila maaragtay saddex laba agoon yihiin ma aragtay ayaan biilaa maantana dee wakaasoo dabkuu noo dansan yahay aan wiil dhallinyaraan ahay oo toban sano wixii soo ururaya meesha ku waxeeyey andihiisii meesha geliyey dee maxaan qabtaa maanta maxaan sameeyaa ma tuug baan noqdaa ma dadkan xadaa mise waxa weeye waan iskaga tegaa waddanka marka anigu ismaan lahayn adoo muwaadina adoo qurba jooga adoo dhaqaale keenay in jigjiga waddankaagii lagugu dhacayo lagugu yeedhay marnaba qorshaha kuma darsan u dhashay deegaanka muwaadin ma aragtay deegaanka ka mid ah marka dhibaatada aan sheeganayna waxaa ka mid ah gawaadhi sharciga oon iibsannay waxa weeye gawaadhidaa waxaa ka mid a iminka gaadhigaan anigu iibsaday waxaan iibsaday gaadhigu isagii oo jibriga ninkii iga horreeyey waxaa layidhi sida iminka layga haystoo kale layidhi waa sharci daro gaadhigii jibrigu galay jibrigii waa la baadhay xafiis waxaa laga soo diray kuwii baadhayay maxaa adhisaababa qaaliti ganacsatada hantidooda ay qaateen ciidamada xabashada etoobiya ayaa uga digay qurbajoogta ka soo jeeda soomaali galbeed iyo ganacsatada inaysan hantidooda gelin deegaanka sababa la xidhiida etoobiyaanka oo horar ku ah hantida shacabka soomaaliyeed boqolaal qoys oo ka mid ah dadkii ay noloshooda ku tiirsaneyd gaadiidka la dhacay ayaa isku soo baxyo ka dhigay magaalada jigjiga waxaana ku baaqayay in etoobiyaanka laga soo dhaciyo hantidooda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaamac sheekh aadan maxamed muwaadin baan ahay deegaanka soomaalidan karsanahay jigjigaan deganahay alxamdulilaah waxaanu nahay muwaadiniin dhacan hadda anigu maalgelin baan sameeyey waddankaygan ku soo noqday intaas oo qof intaas oo boqol oo qof oo caalamka debaddiisa jira ayaanu hormuud u ahay oo aan leeyahay kaalay waddankii maalgashada wuu fiican yahay anigoo intaa dadkaa soo jiidaya oo qurba joog badan soo geliyey oo dhaqaale badan soo geliyey baa anigii lay dhacay marka dadkii aan anigu u yeedhaya anigii haddii lay dhacay maxay marka odhan karaan waa been baad sheegaysa ma odhan karaan soo maha sharcigeedii iyo buwaagteedii waa kuwaa nin waliba sidaasuu buug u haystaa jibrigaana dhacay laba boqol oo gaadhi ayaa ku xeeraysan oo nooc walba leh laba boqol oo gaadhi u shaqaynaya maalan laba boqol oo qoys u shaqaynaya qoyskii marka laga soo qaado siddeed qof waa kun iyo lix boqol oo qof ayaa dabku ka dansan yahay hadday tacliin tahay hadday caafimaad tahay hadday horumar tahay hadday kiro tahay hadday iskuul tahay hadday bareefo tahay waxaas oo dhan halkaasay ku tirsaneen dowladda xabashada etoobiya ayaa hirgelisay laba ciidan oo shaqadoodu tahay boobka hantida kuwaas oo lagu kala magacaabo finaasa kuwaas oo qaabilsan boobka xoolaha la dhaqdo ee shacabka iyo jibriga oo ah kuwa qaabilsan boobka hantida nawdka sida gaadiidka iyo lacagaha naqdiga ah mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga ee baahi ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan
maxkamadaha wilaayaadka islaamiga waxay fuliyaan axkaamta shareecada waxay dadka ku xukumaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam taasi waxay keentay in dadka muslimiinta ay ku noolaadaan amni iyo kala dambeen iyadoo halkaas ka duulaysa ayay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay boqol neef oo diyo ah u kala xukuntay laba jufo oo ka wada tirsan beesha garadle kuwaasoo muddo hadda laga joogo bilooyin dil isugu geystay qeybo ka mida wilaayada dilkan ayaa yimid kadib markii wiil u dhashay jufada abikarow uu si bareera u dilay wiil kale oo isna u dhashay isla jufadan markii dilka uu dhacay ayay ehelada wiilka la dilay usoo xukun tageen maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay waxayna markii hore ku adkaysteen in loo qisaaso wiilkooda ninka dilay maxkamaddana sidaa ayay ku raacday balse inta aan la qisaasin gacanku dhiiglaha ayay jifada mar kale isku laabteen waxayna qaateen kulan iyo wadatashi ku aadan in la baajiyo dilka dadka wax laga dilana lagu qanciyo inay qaataan mag boqol neef oo geel ah sidaas ayay isku soo raaceen jifada markii dambena maxkamadda ayay dib ugu soo laabteen iyagoo go'aankaa wato maxkamaddana go'aankaas ayay ku raacday waxayna maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay xukuntay boqol neef oo geel ah oo sida sharciga ah afartan uurey ah soddon shan jiro ah iyo soddon afar jiro ah munaasabad ka dhacday deegaanka madiinatul khayr ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa lagu wareejiyey boqolka neef oo geel ah waxaana munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay iyo waxgaradka jufada wax iska dishay nabadoonka jufada abikarow macallin maxamed macallin ibraahim cabdulaahi oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen iyo marxaladihii lasoo maray anoo magaaga ey macala maxamed macalin ibraahim cabdulaahi anoo magaaga ey may buu ahaa insheegada nibadoon ahaa may buu ahaa gaar ahaan geelide may buu ahaa lafo may buu ukurowla raawna samadoonku ahaa may buu ahaa diida boqolkaenanka may buu ahaa insheegada mas-uulku ahaa kuusaayna ka jari marka gaalo boqol hal hadee oo qisaaska furushahayti migii la xukumay bacdishae diid insurmi allah tabaaraka wa tacaala yaa niin fududaay maybo diidinaha maybo warsheeni bifadli illaahi maybo yeelka sheeni marka gaale boqolkii haayena mudidii maybo lambaloodan yaa maybo waliidamka yaa migiyaa lukutuuga yaa ogolaaday lamaadii biloodna maybo ahan maldeerna labaatan in saqaalaa geedka la rooga marka insha allahu taala taasna ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay niin fududaaya aan kama hadyaan marka nanka ee waliidamka oo la dili maybo manuur maybo asaag ibraahim yaala raay kandadilina may dharaa ahayn xasan maybo saak xasan ee dharaa kan maybo gaala kabareejaan inay mas-uulku hay kan maybo inshaagada walaadilin inay mas-uulku hay marka insha allahu tacaala maybo malaa gole iskahayn samadoon kole iska hayan insha allahu tacaala marka antaasa aan bulshada in sheegaan marka ilaahay tabaaraka wa tacaala sharaa'adii aan maybo haa noolahay magaasidu shariica haa noolahay allah saan ka madan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aabbaha wiilka la dilay isaaq maxamed ibraahim gallad ayaa la wareegay boqol neef oo diyo ah oo geel ah an oo isaaq moxamed ibraahim ahaa ibdow isaaq moxamed ibraahim qisaastitis boqol neef geel ayaa la wareegay tan kale mujaahidiinta mahadsanta maxakamad mahadsanta xagayaa sida u fayl iyo siidii mahad aan ka bishaareyneen maxamed ibraahim gallad oo isagana ah awoowaha wiilka la dilay ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay waxaana uu sheegay inay la wareegeen boqol neef oo geel oo diyo ah boqol neef oo maxay yihiin boqolka neef geel waay boqolka neef afarton uurey ah soddon afar jar ah soddon shan jar ah geel waay ana oo maxamed ibraahim gallad ahaa uu weelkii ibdow isaaq maxamed ibraahim oo lankii diraay gasaasti boqol neef aan qaadaday yaa la wareegi
maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ayaa dadka ku xukumay shareecada islaamka waxayna taasi keentay in dad badan oo ku nool goobaha cadowga uu gacanta ku hayo ay u soo xukun tagaan wilaayaadka islaamiga si ay ugu kala baxaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam mahadsanid xasan maxkamadda sare ee dowladda saliibiyadda kenya ayaa diiday in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii dalkaas warbixinta warkan waxaa inoo haya ilyaas maxkamadda dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa diiday xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddankaas regati kajagua waxay maxkamaddu hakisay go-aankii ay sanatarada aqalka sare ee dowladda saliibiyadda ah ee kenya xilka ugu qaadeen ninkan tallaabadan ayay maxkamaddu sheegtay inay u coskatay qodobo ay soo jeediyeen qaar badan oo ka mid ah qareennadii uu watay madaxweyne ku-xigeenkii xilka laga xayuubiyey kuwaas oo ay sheegtay inay yihiin kuwo masiiri ah waxaa xusid mudan misena tallaabadan ay ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha waddanka kenya william ruuto uu saacadihii lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka waddankaas u magacaabay ninkii ahaa wasiirka amniga ee waddankaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo beesha gaaljeceel ayaa ku soo gebagaboobay iyadoona go'aano laga soo saaray kulankaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo eegaya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo wadatashi ah oo dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ee degta wilaayadaasi kulanka waxaa barbar socday dowro sharci ah oo duruus kala duwan ay ku qaateen odayaasha waxaana kasoo qayb galay odayaasha beesha ee wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo ugaaska guud ee beesha waxaana intii uu socday lagu gorfeeyey arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin garab istaaga mujaahidiinta la dagaalanka cadowga midnimada beesha iyo diris wanaagga gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray qodobo dhowr ah waxaana ugu horeyn goobta ka akhriyay mid ka mid ah odayaasha waxaa shir wada yeeshay walaayada shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha gaaljecel shirkaas oo lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beesha waxay caddaynaysaa inay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta ayna adkeynayso baycadii hori u gashay labo waxaa la isla qaatay deegaanka beesha inaan lagu dhex arki karin hub sharci daro ah intaasi kadib waxaa goobta kelimad ka jeediyey ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed wuxuuna cod dheer ku sheegay inaysan gorgortan ka geli doonin difaaca diinta islaamka ah iyo garab istaaga mujaahidiinta waxaan mar labaad mar saddexaad caddaynaynaa inaan marnabo haddii aynu beesha gaaljecel raalli aanan ku noqon doonin xukun gaalaad inaan ku dhaqanno ka diin dhiganno marnabo waxaan gorgortan ka geli doonin ku dhaqanka ilahay kitaabkiisa tabaraka watacaala cid aan kaga martinahayna ma jirto gaaloo dhan waxaan leenahay haddii xarakatu shabab mujaahidiin xitaa ilaahay ma qadaree bax haddii aynu reer gaal jecel ilahay kitaabkiisa u taagan insha allahu tacaala cid walbo kusoo duushay iyo cid walbo dhakraysan annaga qorigeenna iyo hubkeenna waxaan diyaar inaan ku difaaca ilahay kitaabkiisa tabaraka wa tacaala qadiyaddaas sida insha allahu tacaala cod dheer iyo cod gaaban waa ku leenahay waxaan sidoo kale ku boorin lahaa mas-uuliyiinta reerka ee ugu horreeyaan nabadoonnada iyo qof walbo qaangaara kullukum raacin wa mas-uulun can racyatih ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan isagoona beesha gaaljecel kula dardaarmay inay ka digtoonaadaan dhagaraha cadowga uu maleegayo dardaarankay koowaad waa ilaahay subxana watacaala cabsidiisa kheer oo dhan idaa lagu gaaraa adduunyada qofku intuu joogo waxaa la rabaa sharciga ilaahay subxana watacaala inuu ku dul socdo lugtu meeshuu dhigay inuu iska fiiriyo saasaana kheyr ku gaareyna waxaad qabanayso sharci ilaahay u bandhig imtithaalu awaamiir illaahi ilaahay subxana watacaala awaamirtiisa inaan fartoonno oon la imaano oo ilahi subana watacaala aan la kulanno asagoo raalli unaga yahay ayaana laga rabaa intaas waxa weya naftayga iyo naftiina waxaweya aan kula dardaarmi lahaa waxaan kaloo insha alla tacaala akhyaarta iyo si guud beelweynta reer gaajeel aan kula dardaarmi lahaa ummadooda inay ugu digaan dhagaraha cadowga uu maleegaayo cadowga ilaahi subana watacaala tarabus ay ugu jiraan ummadaana inuu dhibaateeyo wuxuu usoo adeegsanayaa dad iyaga ka dhashay magaca iyo muuqa aan ka wadaagno laakiin motoor kala xambaarsan waxaa suuragal ah carruurtooda inay meelo kala degan yihiin marka insha allahu tacaala dhagarahaas marka cadowga ay dadkaasi mugta ay maleegayaan waxa weyaan ummadda ha loogu digo kulankan ayaa ka mid noqonaya kulamada muhiimka ah ee qabaa'ilka degawilaayaadka islaamigaha ay la qaataan mujaahidiinta waxaana xusid mudan in kulanka ay goobjoog ahaayeen dhammaan hoggaanka beelweynta gaaljecel ee degta wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan mahadsanid cabdiqani dowladda masar ayaa shaacisay in ciidamadeedu ay u dirayso dalka soomaaliya xilli dowladaha howlgalka artemis ay diidan yihiin askarta masar lagu soo biiriyo duulaanka abusheyba ayaa warbixintaas inoo haya war ka soo baxay nidaamka daaquudka masar ayaa lagu sheegay in xukuumadda alkaahira ay doonayso in soomaaliya ciidamo ay keento sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda masar waxay shaacisay in ciidamadeeda u soo dirayso gudaha dalka soomaaliya kadib codsi uga yimid kooxda riddada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda masar oo waraysi siiyey warbaahinta masar ayaa xaqiijiyey in dowladdiisa ay qorshaynayso in soomaaliya ay u soo dirto ciidankeeda waxa uu tilmaamay inay ka go'an tahay in kooxda riddada ay ka taageeraan dhanka amniga arrintan waxay ku soo beegmaysaa toddobaadyo un kadib markii masar soomaaliya iyo eritrea ay ku heshiiyeen heshiis saddex geesood ah oo dhanka militariga ah oo ka dhan ah dowladda etoobiya kaasoo ka dhacay magaalada asmara ee caasimadda dalka eritreya sidoo kale arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli xiisada u dhexaysa masar iyo etoobiya ay kusii xoogaysanayso mandiqada geeska afrika waddamada gaalada ah ee midooda afrika ee ciidamadu ka joogaan gudaha dalka soomaaliya ayaa si adag kaga soo horjeeda in masaaridu ay u soo diraan ciidankooda gudaha dalka soomaaliya maadaama waddamadaasi garab agaashan ay u yihiin etoobiya hayeeshee xilligan hogaamiyaha kooxda riddada xasan murtad ayaa waxa uu socdaal ku marayaa waddamada ay ciidamadu ku joogaan gudaha dalka soomaaliya si uu uga dhaadhiciyo in masaarada ciidamadooda lasoo dhoobo gudaha dalka soomaaliya mahadsanid abusheyba maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintaas inoo ambaqaadaya adeegan caafimaad ee iskugu jira baaritaano shaybaar kombuyuutar iyo daawabixin ayaa waxa uu maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga hiiraan uu u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka ceelwarra iyo tuulooyin hoostaga bulshada deegaanka ceelwarra ee adeega caafimaad loo sameeyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u mahad celiyey maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga hiiraan gurmadka uu la soo gaaray maxamuud ibraahin maadey ceelwarra daawaan kasoo doontay oo maxay ahayd tabka caafimaadka waxaan ugu imaadnay gaasaa laga helay waana diisii daawadiisa islaamka waxaan ugu dacaynaynaa kor allah ka dhiga gaaladana allah jibiyo islaamkana allah xoojinaya faa'iise maxamuud aalwara maasha allah walaalaha mujaahidiinta gacantooda kor allaha ka dhiga cudurro badanaa nagala helay waa nala baaray ana koob badan maasha allah beetraa lay saara cudur badanaa layga helay maasha allah daawadhinka waa lay siiyey maasha allah walaalahan guul allaha siiyo lacag laygama qaadin waa nagula saacidi gaalada allaha jebiyey mujaahidiintana guul allaha siiyo magacayga faadimo cali xasan ceelwarra maasha allah maasha allah walaalaha mujaahidiinta kor allaha ka dhiga waa daawaa nala siiye kumeytir waa nala saare maasha allah si wanaagana noola maasha allah may walaalaha mujaahidiinta waa nagu saacideen kor allaha ka dhiga gaalada allaha jibiye maryamo macalin xuseen ceelwarra maasha allah kumeytiraa lii saare cudurro badanaa liiga helay igfashinaa ka mid kiliyahaa ka mid dhabarkaa ka mid daawooyin badanaa lii siiyey walaalahay mujaahidiinta baar allaha ka dhiga islaamka dhambaar allaha ka dhiga cadowga allaha naga jibiye maya maya maya maya waa nagula saaciiday maasha allah baar allaha ka dhiga islaamka kulli qani allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiye cadowga allaha naga reey walaalahayn kor allaha ka dhiga dhakhaatiirta maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa muddooyinkii dambe socdaal ku marayay degmooyinkii deegaanada wilaayada hiiraan iyadoona adeegyo caafimaad oo lacaglaana u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaankaas mahadsanid cazaam wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe ismaan axmed duubow ayaa warbixintaas inoo haya iyadoo qeybka ah fulinta xamladii irshaadul umma waxaa kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib lagu qabtay muxaadaro ay ka soo qayb galeen inta badan bulshada ku nool magaalada jilib halkaas oo ay kelimaad ka jeediyeen qaar ka mid ah culimmada waxaa sidoo kale halkaasi lagu soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriye iyo sidoo kale waxyaabaha dhacay oo ay soo qabteen ciidanka xisbada gaar ahaan ciidanku xil saaran fulinta xamladii irshaadul ummah sheekh cabdiweli ayaana ka mid ahaa culimmadii kelimaadka ka jeediyey fagaaraha kulanka shareecada mawduuca irshaadul umma ilaa sabiili rashaad tanfiidkeedii mar haddaan galabta u fadhinno oo waxyaabihii faraha badnaa ee laga digahaya muxaramaadka ahaa waxay ka tarjumaysaa aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu alsalaata wa aatow azakaata wa amaruu bilmacruufi wanahuu can ilmunkar oo ilaahay jalla wacalaa haddii tamkiinkaas uu dhacawo macruufka ummadda la faro xumahana dadka laga reebo shareecadana waxaa ugu weyn afar shay alawaamiru wannawaahi iyo alxalaalu waalxaaraam waxyaabo leesfaray oo xag eeba nagala amray iyo waxyaabo nagala reebay oo muxaramaad ah ilaahay baan uga mahadinaynaa sabab uga dhigay ragga xisbada ah waxyaabihii muxaramaadka ee layska reebay meelmarintooda oo waxaa nafta dilahaya muqadaraadkaana layska ilaaliyo owlaadannada aynu ka ceshanno ganacsataduna ay xil iyo mas-uuliyad iska saaraan cabdigeedii insha allah aynu u taagannahay galabta ilaahay fadligii walaayada jubbada dhexe taana allaan uga mahadinaynaa tanfiidkii weeye iyo meelmarintii qeybta labaad xamladii hore loogu dhawaaqay ee muddo bila socotay waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada waxaana ka mid ah suldaan shuceeb xogayaha golaha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe awalan walaal yaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale waxaan isugu nimid makaan lagu soo bandhigayo waxyaabihii mukhadaraadka ahaa waxyaabihii dhacay walaalaha hay-ada xisbada ee alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo ilaahay amtaashiina ha badiyo waa gudateen waa shaqayseen alxamdulilah dhammaan waxaa leenahay ragga barnaamijkaas ku howlan iyo umrada xarakatu shabaab walmujaahidiin waxaa leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan gaarnay horumar waxaan gaarnay waxbarasho waxaan helnay alamr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxaan helnay inaan u dhowaano wanaagga iyo khayrka oo aan ka fogaano xumaanta intaasi kadib waxaa bannaanka magaalada jilib lagu gubay waxyaabo fara badan oo ay ka mid ahaayeen waxyaabaha dhacay sida daawooyinka cunnada iyo waxyaabaha maanka dooriya kuwaasoo ciidanka xisbadu ay ka soo qabteen magaalada jilib iyo weliba sidoo kale deegaanada kale iyadoona ugu dambeyn lagu gubay bannaanka degmada jilib dhinaca kale ciidanka u xil saaran fulinta xamladii irshaadul ummah ayaa sidaasi si la mid ah waxa ay howlaha fulinta ka wadaan guud ahaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe warbixintaasina waxay u dambaysay warkeena subaxnimo intaan kaa kulmayna warkan la mid ah walaalaha muslimiinta waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu